أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andulus saaka idiin haysa kuwada ugu doorkaroon waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda saliibiyadda mareykanka ayaa sheegay inuusan ku qanacsanayn shuruudaha ay wadatay iiraan xili shaki weyn laga qabo qabsoomidda wadahadalada iiraan iyo mareykanka ee bakistan gaalada beesha caalamka ayaa ugu guudisay kooxda ardada soomaaliya inay dhaqaalaha ka jiran doonto haddii aysan gaarin heshiis siyaasadeed ka hor dhammaadka muddaxileedka garguurteen howlgal qarax oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan walaayada hiiraan maamulka islaamiga ee degmada kamsuume wilasaamiga ee jubbada hoose ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaabaha dhacay kadib howlgal ciidanka xisbada ay ka sameeyeen suuqa degmadaas guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano dhaca bartamaha iyo waqooyiga dalka soomaaliya tartan aqoon kororsi ayaa loo qabtay ardayda mu'asasada ricaaya ee degmada bulufulay ee wilasaamiga ee baay waa subaxnimo sebtiya taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha dulqacda sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijiri walaalaha iyaga muslimiinta kuu soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan madaxweynaha dowladda saliibiyadda mareykanka ayaa sheegay inuusan ku qanacsanayn shuruudaha ay wadatay iiraan xili shaki weyn laga qabo qabsoomidda wadahadalada iiraan iyo mareykanka ee baakistan faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen nuur cali warsame abusheeba madaxweynaha dowladda salibiyadda maraykanka trump ayaa xalay sheegay inuusan ku qanacsanayn soo jeedintii ugu dambeysay ee iiraan ku saabsan wadaxaajoodka dagaalka iiraan halka wasiirka arrimaha dibadda iiraan sheegay in tehraan ay diyaar u tahay diblomaasiyadda haddii maraykanku uu bedelo habka uu wax u wado hadalladan trump ka soo yeeray habeennimadii xalay ayaa la sheegay inay muujinayaan in ismariwaaga ku saabsan dagaalka laba bilood jirsaday uu sii socon doono inkasta uu doonayo inuu soo afjaro colaadda iiraan oo aad looga soo horjeedo gudaha dalka maraykanka dhinaca kale xiriirka maraykanka iyo xulafada naato ayaa sii xumaaday xalay arrinta iiraan awgeed kadib markii maraykanku uu ku dhawaaqay inuu kala baxayo shan kun oo askari oo ku sugan waddanka jarmalka trump wuxuu ku hanjabay inuu la bixi doono ciidankiisa sababo la xiriira khilaaf soo kale dhex galay ra-iisul wasaaraha jarmalka friedreich mayris kaasoo sheegay in iiraaniyiintu ay ceebeeyeen maraykanka islamarkaana washington aysan lahayn qorshe ay uga baxdo dagaalka sarkaal sare oo ka tirsan bentagonka oo magaciisa qariyey ayaa isna sheegay in hadallada ka soo yeeray jarmalka ay ahaayeen oo kuwa aan habbooneyn isagoo xusay in madaxweynuhu si saxa uga falcelinayo hadalladaasi oo uu ku tilmaamay kuwa waxyeelo ku ah maraykanka inkastoo maraykanka iyo iiraan ay hakiyeen dagaalka tan iyo xabad joojinta wixii ka dambeeyey haddana labada dal waxay weli isku hayaan arrimo badan oo ay ku jiraan barnaamijka nucleerka iiraan iyo xakamaynta marimbiyoodka hormuus iyadoo labada dhinac weli aysan isku raacin kulan labaad kadib shir gaaban oo saraakiil sare ay dabayaaqadii bishii dhammaatay ee abriil ku yeesheen islaamabaad madaxweynaha maraykanka maruu xalay aqalka cadda kula hadlayay saxafiyiinta waxa uu yidhi waxay rabaan heshiis laakiin kuma qanacsani waxay codsanayaan waxyaabo aanan ogolaan karin sidoo kale trump wuxuu intaasi ku daray in wadaxaajoodka ay la leeyihiin iiraan uu weli ka socdo dhinaca khadka telefoonka lama ogaa waxa saxda ah ee iiraaniyiintu ay kusoo gudbiyeen soo jeedintooda cusub ee madaxweynaha maraykanku sheegayo inay soo gudbiyeen iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ay ka dayrisay rajada wadahadalladaasi islamarkaana ka digtay inaan la filan natiijo degdeg ah sidoo kale goor dambe oo isla xalay ah donald trump mar uu khudbadda ka jeedinayay florida ayuu wuxuu sheegay in maraykanku aanu si deg deg ah u joojin doonin dagaalka maadaama ayuu yidhi suurtagal ay tahay in saddex sano ka bacdi dhibaatadu ay dib u soo laabato wasiirka arrimaha dibadda iiraan cabaas caraaqji ayaa sheegay in dalkiisu diyaar u yahay diblomaasiyad haddii maraykanku joojiyo habka iyo hadallada qaabka daran ee hanjabaada iyo kicinta isugu jira isagoo intaa ku daray in ciidamada iiraan ay diyaar u yihiin difaaca dalkooda warar kale ayaa sheegaya in iiraan ay howlgelisay difaacyada hawada islamarkaana qorsheynayso jawaab ballaaran haddii la weeraro iyadoo qiimaysay suurtagalnimada in weerar maraykan iyo yuhuuddu ay isku dayaan kaasoo ah mid nafla caarinimo ah donald trump ayaa wuxuu sheegay hogaamiyaasha koongareeska inuusan u baahnayn ogolaanshahooda si uu dagaalka usii wado wixii ka dambeeya wakhtiga kamadambaysta oo uu ku ekaa jimcihii shalay maadaama ayuu yidhi xabad joojintu ay horey u jirtay waxaanu ku andacoonayaa in uusan ahayn dagaal cusub oo u baahan fasax cusub jasaaka allaahu kheyran walaalka abushiba gaalada beesha caalamka ayaa ugu goodisay kooxda ridada soomaaliya inay dhaqaalaha ka jaran doontaa haddii aysan gaarin heshiis siyaasadeed ka hor dhammaadka mudaxileedka murtad garguute faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen marwaan moxamed kulan saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay xerada xaanle ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu dhex maray madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad xasan gurguurte iyo wakiilada gaalada beesha caalamka ee ku sugan xerada xalane ilwareedyo ay heshay idaacadda islaamiga andalus ayaa xaqiijinayeen kulanka oo ay ku sugnaayeen dhammaan wakiilada dowladaha reer galbeedka ee maamulo kooxda ridada amro culus ugu siiyey madaxa murtadiinta xasan sheekh maxamuud wakiilada gaalada beesha caalamka ayaa kulanka oo saacado badan qaatay gurguuta ugu sheegay in haddii uusan heshiis siyaasadeed ka gaarin arrimaha doorashooyinka ka hor shan iyo tobanka meey oo ay ku eg tahay mudaxiliidkiisa ay qaadan doonaan go-aamo culus oo ka dhan ah kooxdiisa waxay wakiilada gaalada beesha caalamka xasan sheekh u goodiyeen inay ka jaran doonaan kabka miisaaniyadeed ee ay siiyaan kooxdaasi waxay sidoo kale ugu goodiyeen inay xalin ka guuri doonaan oo uu soo afjarmi doono taageerada amni ay siiyaan kooxda riddada ilwareedyo aan helnay waxay intaas ku darayaan in kulankan oo saacadihii lasoo dhaafay kusoo gabagaboobay xerada xalane uu mutan xasan gurguurta madaxa kooxda riddada soomaaliya ka baxay isagoo madaxa fooririnaya mowqifka la mid ah waxay wakiilada beesha caalamka horay u siiyeen hogaamiyaasha mucaaradka oo ay kulan gaar ah la yeesheen waxaana kulankaasi qaab fogaan arga ah uga qaybgalaya madaxda maamulada ashaadala dirirka ah ee jubbaland iyo puntland dhanka kale safiirka dowladda saliibiyadda ingiriiska u fadhiya xerada xaalane ee magaalada muqdisho charles king ayaa qoraal uu daabacay kusoo bandhigay xaaladda uu ku shaqeeyo oo uu ku sheegay inay tahay mid cabsi iyo khatar joogto ah muqdisho ayuu ku tilmaamay mid ka mid ah goobaha diblomaasiyiintu ka shaqeeyaan ee ugu khatarta badan caalamka mararka qaar ayuu sheegay in subaxdiisu ku bilaabato dhawaqa digniinta iyo guuxa diyaaradaha dagaalka oo hurdada ka toosiya si deg deg ah ayuu sheegay inuu u aado goobtiisa shaqo isagoo adeegsanaya gaadiid gaashaaman iyo qalab difaaca si uu shaqadiisa u guto in soomaaliya ka shaqeeyaan diblomaasiyiinta ayuu sheegay inay tahay mid aad u adaga xaaladda adag oo amni ayuuna ku sheegay inuu ka shaqeeyo arrimahan waxay kusoo beegmayaan xilli khilaafaadka u dhexeeya murtadiinta uu gaaray meeshii ugu sarraysay lagana cabsi qabo in khilaafaadka isku bedelaan gacanka hadal dhex mara madaxda filla soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradka jasaaka allaahu kheyran walaalka marwan howlgal qarxa oo lala beegshay cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada hiiraan ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarx la beegsadeen xerada askarta kufaarta xabashida ethoobiya ee deegaanka halgan ee wilaayada hiiraan iyadoona dhawaaqa qarxa laga maqlay xaafadaha deegaanka iyo sidoo kale duleedkiisa maamulka islaamiga degmada kamsoom wilasaamiga ee jubbada hoose ayaa goob fagaaraha ku guuy waxyaabaha dhacay kadib howlgal ciidanka xisbada ay ka sameeyeen suuqa degmadaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen cabdiwahaab bukhaari iyadoo qayb ka ah dadaalada joogtada ah ee lagu ilaalinayo badqabka iyo caafimaadka bulshada ayuu maktabka xisbada ee degmada kamsuumah ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxa uu howlgal qorshaysan ka sameeyey gudaha degmada iyo deegaanada ku hareeraysan howlgalkan waxyaabaha lagu soo qabtay waxaa ka mid ah walxa dhacay oo noocyo kala duwan isugu jira sida cuntooyin macmacaano cabbitaan iyo dawooyin kuwaas oo khatar ku ah caafimaadka bulshada sida cabitaanooyinka noocyadooda kala duwan buskudyada daawooyinka dhacay shaambooyinka ayu nooc oo ku saabsanaa nolosha bini'aadamka ah meesha la isu keenay oo qaybteeda dhacday sidaad og tihiin waxyaabaha dhacay waxyaabaha jidhka liska ku ah waay dadka muslimiintana waxay u taagan yihiin nolosha bini'aadamka in la badbaado munaasabadan lagu soo bandhigayay waxyaabaha dhacay waxaa ka hadlay suldaan maxamed mataanow oo ah mid ka mid ah nuqabada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose isagoo bogaadiyey howlgalka lagu ciribtirayo waxyaabahaasi marka waxaa aad u xusid mudan ilaahay maalintiisa ka sokow maktabka xisbada oo u taagan hal iyo haween kuna hoolan badqabka ummadda muslimka ah ee ku nool wilaayaadka waxaan leennahay idinkana mahad gaar ah ayaad leedihiin bacdilaahi waad ku mahadsantihiin shaqooyinka aad ummadda u qabanaysaan waxaana leennahay dadaalkiinna iyo hoosha aad waddaan oo ummadda aad u haysaan haka daalina horena u wada sii dardargeliya waxaa waaye waxa laidiin idmaday waxay tahay alamru bilmacruuf wanahyi cani ilmunkar sidoo kale fagaarihii lagu soo bandhigayey waxyaabihii dhacay ee ay gacanta ku soo dhigeen ciidanka xisbada dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee deegaanka maanta ee gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada kamasuuma maanta howlgal ballaaran ayay ka qabtay maktabka xisbada ee degmada kamasuuma insha allahu tacaalaa waxay mahad u sugnaatay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa mahaddaasi bilow iyo dhammaad aysan lahayn intaasi kadib waxaa mahad ay u sugnaatay maktabka xisbada ee gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada kamasuuma jazaakum allahu waljazaa waa soo dhowaynaynaa waxyaalaha ay qabteen waynuu muuqdaan indhahaynana ku arki haynaan haddaanu nahay odayaashii dhaqanka degmada kamasuuma ugu dambaynna dhammaan alaabihii lagu soo qabtay howlgalkii ay sameeyeen ciidanka xisbada ee degmada kamsuuma ayaa goob fagaara ah lagu gubay si looga hortago in mar kale ay dib ugu soo laabtaan bulshada waana qayb ka mid ah qorshayaasha ballaaran ee lagu xakamaynayo wax kasta oo dhibaato ku keeni kara bulshada iyo deegaanka jasaaka allahu kheyran walaalka bukhaari guddiga gurmadka abaara ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano dhaca bartamaha iyo waqooyiga dalka soomaaliya aynu ka hormarna dhanka wiliya saamigii galguduud ee bartamaha dalka soomaaliya iyo walaalkeen marwan moxamed guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weli wada howlaha raashin qaybinta ah ee uu ka qabanayo degmooyinka iyo deegaanada wilaayada galgaduuda inka badan siddeetan qoys ayuu guddiga abaaraha raashin qaybin ugu sameeyey degmada galcad ee wilaayada galgaduuda bulshada ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan degmadaasi iyo tuulooyinka hoostaga ayaa u mahadceliyey guddiga abaaraha ee xarakada maadaama ay la soo gaareen gurmadkii ay u baahnaayeen waa kan mid ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha oo ka warbixinaya gurmadka ay gaarsiiyeen bulshada ku dhaqan magaalada galcad iyo dadka ka faa'iidaystay alxamdulilaah uma alxamdulilah ilaahay baa mahad u sugnaatay maanta waxaa ilaahay noo suuro geliyey in aan raashin ka qaybinno degmada galcad si guud iyadoo lagaga qaybinayay gobolka galgaduud anigoo u qaabishan guddiga abaaraha gobolka waxaan halkan muxuu ahata u sheegahayaa dadweynaha degmada galcad waxaa la idinku wareejiyey raashinka aad arkaysaan oo meesha yaalla raashinkaas wuxuu ka kooban yahay bariis sonkor saliid bur ayuu ka kooban yahay tiro guud waa siddeetan iyo siddeed qoys waay insha allahu tacaala horena waa looga qaybiyey gobolka iyadoo biyo dhaamin iyo raashin qaybin intaba ah haddana insha allahu tacaala xaragadu dadaal bay ku jirtaa iyadoo dhinacna jihaadka ka wada dhinaca kaleetana samafalka muslimiinta tabaalaysan gacan siinaysa qaar ka mid ah bulshada ka faa'iidaystay raashin qaybintan oo la hadlay idaacadda islaamiga andalusa ayaa cabiray dareenkooda kana warramay noocyada raashinka ay qaateen iyagoo u duceeyey mujaahidiinta waalaykum salaam xuseen maxamed cali degmada galcad waxaa ka jira badar oo walaayadu dhiibayso muslimiinta la siiha waxaa lay siiyey saddex haaf iyo lama saddexle mujaahidiinta khayr allah siiyo waalaykum salaam cabdinaasir maxamed cali deegaankaygu waa degmada galcad raashin baa laysiiyey aniga waxaa la siiyey saddex adiga shay oo raashinaan ka kooban iyo saliid mujaahidiinta kor allogu dhigaan leeya gaalada allah jebiyo calaykum salaam fahmo waxaan joogaa galcad xal dhiibow haaya macaawino waxaa lay siiyey saddex haaf iyo laba saddexlo waa mahadsan yihiin walaayadu in ilaahay guuleeyo gaaladana ilaahay jabsho calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waxaan joognaa degmada galcadeed waxaana loo qaybiyey raashin oo ka kooban sokor bariis bur saliid walaayada cabdi maxamed xasan degmada galcad waxaa nagala siiyey haaf bariisa haaf bura haaf sokor eh laba saddex loo saliida walaayada kor laaga dhigan leenaha si la mid ah ayuu guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab u qaabilsan wilaayada galgaduud raashin qaybin uga sameeyey deegaanada hoostaga degmada ceeldheer waxaana raashin qaybintaasi ka faa'iidaystay ilaa konton qoys oo ay abaaruhu saameeyeen iyadoo sidoo kale guddiga uu u sameeyey biyodhaamin ballaaran waxaana weli wilaayada ka soconaya howlaha guddiga uu qabanayo bulshada ay saameeyeen abaaraha ka jira dalka jasaaka allahu kheyran walaalka marwaan iminkana dheegna dhanka iyo deegaano ka tirsan gobolka sanaag ee waqooyiga dalka soomaaliya iyo walaalkeena saadiq muumin gurmadkan oo ah mid lacag ah waxa uu guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaarsiiyey boqolaal qoys oo ah dadka abaaruhu ay saameeyeenna oo ku dhaqan deegaano ka tirsan gobolka sanaag ee waqooyiga dalka soomaaliya deegaanada gurmadka la gaarsiiyey ayaa ah deegaano hoostaga degmada ceerigaabo iyo degmada laasqoray ee gobolka sanaag waxaana qof walba la gaarsiiyey gurmad lacag ah oo gaaraya konton dollar qaar ka mid ah qoysaska gurmadka lacagta ah la gaarsiiyey ee ku dhaqan gobolka sanaag oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa xusay in gurmadkan uu ku soo aaday xilli ay baahi weyn u qabeen
qur-aankeeda bajaankeyga ceergalado ka tirsan waxaana ku siiyey konton doolar marka de alxamdulilah waa iska dadka dee waayeelka iyo iyo odayaal iyo way isku qaybsanayn marka alxamdulilah waa lacagtaas waa ku muhiimsan lacag kale siiye waa konton doolar baaxida geeraahda baaxidiyo kale waa dee waa dee waa waa ku muhiimsanaynaa weli wax ma weli wax ma siisan haddaanu diraraynaa abaar baana heshay adeer baa ka jirta faarax shaax jaamac faarax xaggee joogtaa waxaan joogaa gobol sanaag maanta dowlada halka joogtaa lacag bayna siisay konton konton doolar wanaagsan baa lagu kulannay madaras baahidu way jirtaa abaaraa dhulka ka jira beelga furiga jira waayada taroomadiin waddanka abaaraa ku jira ilaahay baa saari kara mujaahidiinta lacagtan ku siisay maxaa ugu duceynaysaa khayr bay helayaan dee wixii bixsada sadaqada gaalada iyo murtadiinta maxaa ku habaaraysaa gaalka allah jebiyaanu leenahay maxamed maxamed maxamed baa waxaan joogaa meel waan gartay maanta maxaa lagu siiyey maanta waxaan siisanayna maxamed xasan axmed
xaggee joogtaa meel meel la yidhaahdo baasfore ka tirsan degmada baasfore maanta maxaa lagu siiyey konton lacada degmo aan u dirayna maxamed xasan maxamed baa sheeganayno maashaani lafura ka tirsan maashaani lafura degmada lafura maanta maxaa lagu siiyey qofkooda lacag uma baahna lacagta uma baahnayn marka waa waa waa kubaasiyaa dada yaa waxa qabana in haysibiyo xashi cabdilaahi cali xaggee joogtaa
guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weli wada dadaalada gurmadka ballaaran lagu gaarsiinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan koonfurta bartamaha iyo waqooyiga dalka soomaaliya jasaakallaahu kheyran walaalka saadax tartan aqoon kororsi ayaa loo qabtay ardayda mu'asasada waxbarashada ee ricaaya ee degmada bulfula iyo wilaah saamiga ee baay walaalkeen bashiir muxudiin aw aamin ee warbixintaasi ku cibaadaysanaya
هوى فتهوي بنا في كل منحدر tartan cilmiyeed ama tartan aqooneed waa tartan ay ardayda ama kooxo ay ku tartamaan aqoon iyo cilmi su'aalo kala duwanna la isku weydiiyo waxaa lagu qiimeeyaa heerka aqoonta iyo fahamka guud ee maadooyinka ay ku bartaan ardayda goobta waxbarasho iyo qiimeyn dhinaca geesinimada ardayga ah tartannada noocan ee xagga cilmiga waxaa kor loogu qaadaa aqoonta ardayda wuxuuna leeyahay faa'iidooyin badan sida wuxuu ku dhiirigeliyaa ardayda inay wax bartaan wuxuu kordhiyaa fikirka ardayga si uu u raadiyo macluumaad dheeri ah wuxuu horumariyaa xirfadaha maskaxda iyo xusuusta iyo falanqaynta wuxuu abuuraa iskaashi iyo wada shaqayn dhinaca ardayda ah sidoo kale tartamada qaar waxay noqdaan madal lagu mideeyo bulshada iyo ardayda waxbarashada waa furaha horumarka halka tartan cilmiyeedku uu yahay hab lagu kobciyo aqoonta iyo kartida ardayda marka labadan la isku daro waxaa la helaa jiil aqoon leh tartan u diyaarsan islamarkaana ka qayb qaata horumarinta bulshada buulafulay xarunta wilaayada islaamigaha ee baay waxaa dhowaan lagu qabtay tartan xiiso iyo xamaasad badan oo si gaara loogu qabtay gabdhaha ardayda ee wax ka barta mu'asasada waxbarasho ee arricaaya taasoo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada wilaayada islaamigaha ee baay tartankan oo ah mid waxbarasho waxaa si wada jir oga qayb galay dhammaan ardayda dhigata mu'asasada ricaaya ee ka furan buulafulay kuwaas oo ay kala matelayeen saddexda mustawe ee mu'asasada ee kale ah mustawaha sare midka dhexe iyo midka hoose ee bilowga ah tartanka ayaa lagu daafuray ardayda dhigata mustawaha sare ee arricaaya waxaana loo kala saaray majmuucaadka zaynab bintu jaxsh iyo majmuucada safiya bintu cabdilmudalib qaabkan ayuuna ku bilowday tartanka su-aalihii kuwaad magaca oo majmuucada zaynab bintu jaxshin radia allaahu canha nasiibkan halli maa wajhu ljamci bayna aayati id qaala allahu yaa ciisa inii mutawafiika waraaficuka ilaya wa bayna aayaatin ukhraa tadullu calaa khilaafi dalika su-aalaas majmuucada zaynabni fahmigan umalaya insha allahu tacaala jawaabnaha kunaga doonaan في مكتب الدعوات والإرشاد يا طيب الأثر قسم النساء قد حوى غيم العطاء المنتظر دور النساء ملهم في صنعة الجيل بدر في صنعة الجيل
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo magacayga zaynab maxamed cabdallah kana socoto majmuucada zaynab bintu jaxshe la tartamaysa majmuucada safiya binta cabdilmudalib su-aashana na weydiiyey jawaabteeda haddaan isku dayo ثلاثة أوجه الأول لا يدل على تعيين الوقت ولا يدل على كونه قد مضى الثاني أي منيمك ورافعك إلي الثالث أي قابضك منهم إلي حيا majmucatu zaynab su-aasha la weydiiyey ardaydii ka socotay jawaabta ay ka bixisay waa jawaab sax ah sidaas darteed waxay ku guulaysteen laba dhibcood hambaniyo baaraka allahu fiikum
ما شاء الله سؤال آه، مجموعات كاس كترت معها لما ده آه، مجموعة زينب آه، صفية إهرب سؤال نصيب كان هل لما إسلامادي هذا اللي كساب سمي وها ما وجه الجمع بين آية اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وبين آية فاتقوا الله ما استطعتم مكتب الدعوات والإرشاد يا طيب الأثر قسم النساء قد حوى غيم العطاء المنتظر دور النساء ملهم في صنعة الجيل بدر في صنعة الجيل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مقعي قليلة صفية عبد الرحمن كترتمى مجموعة صفية بنت عبد المطلب لا ترتمى مجموعة زينب بنت جحش سؤال شديد وذي جوابتي هذا أسكدي بأمرين فاتقوا الله ما استطعتم ناسقة بقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته اثنان إنها مبنية للمقصود بها su-aashu ay bixisay ardayada ka socotay majmucatu safiya binti cabdilmuطalib waa jawaab sax ah sidaas darteed waxay ku guulaysteen laba dibcood hambaliyo ayaan leenahay
tartan xiise badan oo dhex maray labadaasi majmuuca kadib waxaa qaybta labaad ee tartanka uu dhex maray gabdhaha dhigta mustawaha dhexe ee ricaaya waxaana majmuucaadka ay kala wateen magacyada umu sulaym iyo majmuucada umu camaara qaybta saddexaad ahaana midka u dambeeya ee tartanka agaasinkiisa uu lahaa maktabka dacwada wilaayada islaamigaha ee baay waxa uu dhex maray gabdhaha wax ka barta mustawaha hoose ee ricaaya ee degmada boolafulay waxaana majmuucaadka ay kala siteen magacyada umuna caaisha bintu abibakar iyo khadiija bintu khuwaylad مجلس العلم روح في تنعمها كالطير رفت بعذب الآي والعبر هنا النعيم وليس النفس نتبعها هوى فتهوي بنا في كل منحدر واركض لجنة عدن تلك لذتها تبقى ثوابا لمن tani waa xaflad xiisaheeda wadata oo lagu soo afmeerayey tartankii gabdhaha ricaaya kana dhacday isla gudaha mu'asasada waxaana ka soo qaybgalkeedu ay ahayd mid ay soo xaadireen mas-uuliyiin heerar kala duwan leh oo ka socday wilaayada culimo waalidiin iyo martisharaf kala duwan furfurashada xafladda kadib waxaa si toosa loo gudagalay gunaanudka tartankii xiisaha badnaa ee dhex maray saddexda mustawe ee ricaaya ee kala ahaa mustawaha sare midka dhexe iyo mustawaha hoose aan markana idin maqashiino sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga kana qayb galay xafladda isagoo taabtay ahmiyadda barashada culumta sharciga iyo in ay ammaan gaara tahay in intan oo dumar ah ay wax ku baranayaan mu'asasada ricaaya
meesha hadda aan joogno mu'asasada machad ricaaya ee dadka mas-uuliyiinteeda mucalimiinteeda ardaydeeda waalidiinta ilmahooda wax ku barto dhammaan waan u mahadcelinahayaa waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran allah in barakeeyo sacyigiini dadaalkiinan allah barakeeyo cilmiga mu'asasada loo sameeyey ee ardayda loo dhigo oo maalin iyo habeen lagu dadaalo cilmigaasina ilaahay subxaanahu watacaala ha noo fududeeyo gunaanudkii waxaa halkaas looga dhawaaqay majmuucaadkii guulaystay iyadoona hoolka ay haraysay farxad waxaana goobta lagu guddoonsiiyey abaalmarina lacageed inta la kadhiyey tartan oo arday oo walbaradan ayaa ka tartameen ardayda oo tartantii sadde fasalu mayna ka kooban yihiin sadde lix majmuuc dhismul caali tiradii uma haytay soddon ilamo gabadhood oo daaliba صدر لمداس لما مجموع يكون مجموعة زينب بنت جحش iyo majmuucatu safiya ayaa koobanaayeen markan tartameen su-aalaha la jooga marna ayaa la weydiiyey si sax ah yaa ka jawaabeen waxa saxi ee guddidii la jinnadii la kala saaray ee baasaxday may sheegeen lamadaas majmuuco ee jinjin labaatan iyo afar su-aal ayaa la su-aali ee ilaahay subxaanahu wa tacaala waafaji kulli ka jawaabeen marka may weeree majmuucatu zaynab bintu jaxsh mayna ka guulaysadeen majmuucadaas sideed boqol washilin soomaali ah amiiradii koytoy insha allah majmuucad lamaad oo qism alcaalile ah majmuucatu safiya ayaan may ka guulaystay sideed boqol jinjin walba mugefna ilaahay subxaanau watacaala waafaji cilmishu ilaahay barakaay almajmuuc thaaniya majmuucadii lamaad oo qismu thaani lmutawasit qismiga lamaad oo marna mutawasitka ah may ka koobnaayeen laba majmuuc tiradii oona tumiliyahayan majmuuca umu amaara iyo majmuucatu umu sulaym majmuucatu umu amaara mudiiriddan weere tumiliya ka koobnaayeen majmuucatu umu amaara hakatoy mudiirid afar boqola ka guulaysatay shilin soomaaliya majmuucatu umu sulaym kadalika in iskasi jinjinka koyti ayaan may guulaystay afar boqol kun shilin soomaaliya isku mid markaan sheegayna koyto insha allah maan gudubaane majmuucatu qism alawal oo tiriyada ku koobnayd tumishan gabdhood in may koobnaayeen majmuucatu khadiijata bintu khaweelid iyo majmuucatu caisha radia allahu canha majmuucatu khadiija mas-uuliyadaan weere insha allah in may guulaystay saddex boqol saddex boqol kun shilin soomaali ah majmuucatu khadiija qofkii mas-uulka ahaa en koytoy oo majmuucatu caisha iyeen hekoyto hakatoy insha allah in may guulaystay saddex boqol mas-uuliyadda caisha heebatoy wasinka bishaaree in dadka tartameen oo dhan oo majmuucaaka jinjin sheeneen lamada majmuuca damboyd awal ah isku sin kakooyan insha allah su-aalayo koola su-aali majmuucatu mutawasidka saas kadalika ee caaliga walgefi malayn ilaahay cilmiga siin barakay ilaahay maka tuganaka dadka cilmiga ka camal fali in ilaahay siin ka dara sami waaye cilmi bilaa camal ah geed oo bilaa thamar ah geed oo marne walbaan biyaane walka dheeftoon lahayn oo kolgu marka alcilmu walcamal iskiriñin kii baradii may ka dhib badan yaha kiin baran kaan baran jaahil wasalbimishalog laakiin baradii in ka camal fallan baahaya tartan cilmiyeedku waa fursad weyn oo lagu kobcin karo aqoonta iyo kartida ardayda waxa uu door muhiimah ka ciyaaraa horumarinta bulshada aqoonta ku dhisan waxaana intaas ku soo dhammaaday tartankii arricaaya ee buulafullay tani waxay fursad u tahay gabdhaha arricaaya oo u jilbi xirnaa tartankan waxayna jaanibka kala dhiirigelin u tahay kuwo kale aan weli soo haleenin waxbarashada sharciga ah ee mu'asasadan iyo sidoo kale goobaha waxbarasho ee ka furan wilaad islaamiga ah ee baay
guud ahaan walaalahayga muslimiinta warkiis waxaana maad kala socoteen warbaahinta islaamiga alandalus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtageli oo aan ugu mahadcelinayna allah subxaanahu wa tacaala walaalahayga muslimiinta ood kumadsantiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaana wa tacaala idinka ajarsiya dhegeysiga idaacadda islaamiga alandalus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa jihaadukum mubaarak